barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka fiimiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacah waana toddobiyo labaatanka bisha sebteembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyarada ku dhaqan gobolka mudug oo bilaabay howlgallo ay deegaanada gobolkaasi kaga samaynayaan dhirbeeris
dhalinyaro isu tagtay oo iskuul iskuullada dhigta ururka hombaro oo dirti bixinayay iyo dadka deegaanka oo runtii aada u dadaalay baa dadaalkaa lagu gaaray waxaana sii socday wacyigelin dadka la siinayay oo loogu talagalay in dadku dhuxushana isticmaalkeeda ay qiimeeyaan oo yareeyaan inta yarayn karaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan qaar ka mida dhallinyarada kasoo qalin jibiya jaamacadaha somalilan oo shaqo raadis u taga gobolada kale ee somalilan kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijka heesahan idiin haynana waxaa ka mid ah
neecow laquutiyo sida neefta ugu xidhay kelmad naara naara
kelmad naar ahay odhan ayuu leeyahay sidoo kalena xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida wararka ka imanaya magaalada cadaado ee maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya inay halkaasi kasoo ama ay tageen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo isku dayaya inay xaliyaan khilaafaadka siyaasadeed maalintii shalay ayaa qaar ka mid a xildhibaanada galmudug waxay sheegeen inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi axmed ducaale geelle xaaf waxaase arrintaasi gaashaanka ku dhufta taageerayaasha madaxweynaha maamulkaasi xildhibaanada maanta tege cadaado ayaa la kulmay dhinacyada ku kala aragti duwan siyaasadda dhinaca kalena toogasho ayaa maanta ka dhacday magaalada muqdisho waxaana la sheegayaa inay ku dhinteen laba qof oo rayida faahfaahinta dhacdadana idaacadaheena soo socda ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka jim mattis ayaa booqasho aan hore loo shaacin ku gaadhay afghanistan booqashadan ayaa ah tiisii ugu horreysay oo afghanistan ku tago tan iyo markii aqalka cad ee maraykanku uu soo saaray qorshaha cusub ee lagu tala galay dagaalka afghanistan booqashadan ayaa qayb ka ah safarkiisa koonfurta qaaradda asia isagoo hore usoo maray dalka indiya qorshaha cusub ee madaxweyne donald trump uu bishii hore shaaca ka qaaday ayaa waxaa qayb ka ah in dalalka deriska la ah afghanistan sida indiya oo kale laga qaybgeliyo dagaalka lagula jiro kooxda taalibaan dhalinyarada ku dhaqan gobolka mudug ayaa muddooyinkii u dambeeyey waday howlgallo ay dhirbeeris kaga samaynayaan qaar ka mid a deegaanada uu gobolkaasi ka kooban yahay iyagoo sameeyey dhir abuuris iyo wacyigelin ay dadka kaga wacyigelinayaan inaan dhirta la jarin islamarkaana aan dhuxul laga shidin qaar ka mid a dhallinyaradan oo u waramay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa sheegay inay sanadkii beeraan ilaa toban kun oo geed oo isugu jira noocyada kala duwan ee dhirta wariyaha v o eda ee gaalkacayo ayaa warbixintan ku eegaya dhallinyarada ku dhaqan gobolka mudug ayaa wada door ay uga qayb qaadanayaan horumarinta deegaanada gobolka mudug kadib markii dhalintu ay bilaabeen in deegaanada ay ku beeraan dhir loogu talagalay inay qayb ka qaadato bilicda magaalooyinka mustaf cabdicasiis xaarin waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sida bilaashka uga shaqaynaysa howlaha dhirbeerista deegaanada gobolka mudug waxa uu v o e da u sharaxayaa nuucyada dhirta ay beerayaan iyo doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin horumarinta deegaanada ay ku nool yihiin horta sideeda magaalada gaalkacyo oo magaalo dhalinyaro badan ku nooshahay sidoo kalena hal abuur fiican bay leedahay dhalinyaradeedu inkasta oo duruufaha wadanka ka jira oo dhan ay saameynayaan kusadanteede dhalinyaradu mar kasta waxay ku leedahay door boosati wanaagsan oo dhinaca togan ah barnaamijyada ugu muhiimsan oo ay dhalinyaradu muddana kasoo shaqaynaysa haatanna weli ka shaqaynaysa waxaa kamid ah barnaamijya dhiraynta nabadeynta iyo waxyaabaha la midka ah barnaamijkan markii uu bilowday waxaa soo baxay dhalinyaro badan oo jecel inay wadankooda dhireeyaan kuwo badan oo waktigooda gelinaya alxamdulilah waxaan ku guuleysanay magaalada gaalkacyo meelo badan oo kamid ah inaanu dhirayno tusaale deegaanka salaama oo markaas la geeyey dad la deegaameeyey oo markoodii hore barakacayaal ahaa deegaankaas dhul wuxuu ahaa cadduuna waxaa looga dhisay sandaqado keliya kabacdina dabaysha iyo waxaa faro kulul ku hayay qoraxda kabacdi dhirtii markii la geeya maantay magaalo weyn oo cagaaran weeye kulligeed dhirta la bixiyo oo xaruntan saxansaxo barnaamijka saxansaxa la yidhaahdaa xaruntan saxansaxo dhirta laga keeno oo laga bixiyo oo aanu bulshada gaarsiino waxa weeye dhirta loogu talagalay inay ku baxdo dhulka biyoyarowga sidoo kale waxaa aad xooga loo saaray oo lasoo celiyay dhirtii soomaaliya ee ka bixi jirtay oo magaca ku lahayd hadduu ahaan lahaa dhir qodaxdii iyo hadday ahaan lahayd dhirtii kale ee mirasaarka lahaydba sida geedka damaska ahaa tugaarkii maraagii iyo dhirtii lamidka ahayd oo dhan mareerkii baa la beerayaa dhirta magaalada ku baxday iyo kuwa baadiyaha ku baxaba intaba waa la beeraya runtii magaalooyin badan baa ka faa'iidaystay oo ay kamid tahay bursaalax oo ay kamid tahay gaalkacyo oo ay kamid tahay deegaano badanoo gaalkacyo ku xeeran oo ay kamid tahay degmada jiriyon meelo kala duwan ah waxaa qayb ka ah sidoo kale deegaanada xeebta ah oo haatan dhirla-aanba aan ka jirto geedo badan oo waddanka ku bixi jirayn ay ku bixi waayeen inaan geynay geedka qumbaha oo hadda tusaale ahaan aan ugu talagalnay bal ugu yaraan in magaalooyinka xeebaha ah ay noqdaan meelo mustaqbalka qurux badan dhirna leh oo haddii loo soo dalxiis tago iyo haddii loo soo shaqo taga intaba bilicdiiya dadka soo jiita inaan ka dhigno degmada jiriidan oo kale dhowr kun oo geed bay hadda maraysaa sanadka waxaa lasoo saaraa toban kun oo geed oo noocyo kala duwanah marka runtii mashruucan waxaa ka faa'iidaystay deegaano badan hadda waxaa ugu dambeysay deegaanka daarasalaam oo labada daarasalaamba midda xuduudda ku taalla iyo midda laamiga ku taalla laamiga ugu dambeysao hadeer dhowr boqol oo geed qaadatay oo iyaga wasaaradda deegaanku qayb ka caawisay ee ah bahalaha lagu difaaco marka barnaamijkani waa barnaamij muhiim u ah dhalinyarada waddankaoo dhanna looga faa'iideeyey iskuullada tusaale ahaan yaasiin xaaji nuur iskuulka la yidhaahdo oo markaa la aasaaso qayb secondary cumar soontar ka mid ah ahaa maanta waa wada cagaar alxamdulilah maalintii la bilaabayna hadda wuxuu ahaa zero marka dhalinyaro isu tagtay oo iskuul iskuullada dhigta ururka hombaro oo dhinti bixinayay iyo dadka deegaanka oo runtii aada u dadaalay baa baa dadaalkaa lagu gaaray waxaana seer socday wacyigelin dadka la siinayay oo loogu talagalay in dadku dhuxushana isticmaalkeeda ay qiimeeyaan oo yareeyaan inta yarayn karaan cabdiqani cismaan yuusuf waa mid ka mid a dhalinta dhiraynta ka shaqaynaysa waxa uu sheegayaa in dhallinyarada ay xilligan u soo jeesteen ka qayb qaadashada howlaha horumarinta runtii waad garan karnaa waktigii waaqiciga lagu jiro maanta too wadanka isbedel iyo baraarug dhalinyaro ayaa ka jira taas ayay la jaan qaadaysaa runtii waktiga lagu jiro ayaa sababaya in maanta too dhalinyaradu ay istaagto in dhinac walba loo istaago hadday noqoto dhibeynta deegaanka hadday noqoto in laga shaqeeyo nabadda hadday noqoto in qurxintii laga shaqeeyo dhammaan waxyaalahaas dhan waxyaalaha natusinhaya in baraarug weyn oo dhalinyarada xaggeeda u jiro mustaf ayaa sheegaya in dhalinyaro kale oo ku sugan cadaado ay iska kaashadeen howlaha dhirbeerista deegaanada wuxuu kaloo barnaamijkan ka socdaa isagana magaala madaxda magaala madaxda kumeel gaarka ee cadaado galmudug oo iyaguna wacyigelin intaa ka ballaaran dhalinyaro iyo ururka taarda iyo barnaamijkan saxansaxo iskaashanaya ay ka fuliyeen oo runtii isagana guulo badan laga gaaray marka waa barnaamij ballaaran sidoo kale wuxuu ka socdaa buuhoodle dhirayntu waana waana waxaanan rabnaa haddii rabbi idmo mustaqbalka dadku aada isuguma taxalujiyaan dhirta inaanu dhirta kusoo jeedino in la badbaadiyo dib loo beero magaalooyinka lagu beero baadiyahana lagu beero dhirta dabargo aysana lasoo celiyo insha allah biidn illahi kariim waa markii ugu horreysay oo dhalinyaro ku sugan gaalkacyo ay bilaabaan howlo lagu dhiraynayo qaybo ka mid a gobolka mudug waxaana gobolka mudug uu ka mid yahay gobollada aan lahayn dhirta muuqata cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii dhallinyarada maanta shaqola'aanta ayaa ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee sannadihii u dambeeyey horyaalla dhallinyarada soomaaliyeed iyadoo dhallinyaro boqolaal ahi ay maalin kasta raacdo ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen shaqo waxaanay badi dhallinyaradaasi ay shaqooyinkan ka raadiyaan magaalooyinka ay ku soo barbaareen hase yeeshee qaar kale ayaa iyaguna u raadsada meelo ka durugsan deegaanada ay wax ku barteen mukhtaar maxamuud xaashe iyo cabdiraxiin deeriye cabdi waa dhallinyaro wax ku barta jaamacadda camuud ee magaalada borama waxaanay macalimiin ka yihiin dugsiyada degmada kalabayr oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada laascaanood waxaanay u warameen wariyaha v o e da cabdikariin olol oo halkaasi dhowaan socdaal ku tegay
deegaanka kalabaydh ee gobolka sool ayaan dhowaantani socdaal ku tagnay waxaa halkaasi ku yaala dugsiyo sare iyo kuwo hoose goobaha waxbarashada ayaa waxaa wax ka dhiga arday dhallinyaro iyagu soo dhameeyey jaamacadaha dalka gaar ahaan jaamacadda ku taalla magaalada boorame ee camuud dhallinyaradan ayaa qaarkood ii sheegay in deegaan ahaan ay kasoo jeedaan deegaankaasi balse ay halkan wax ka dhigaan mukhtaar maxamuud xaashe ayaanu horeyn weydiinay waxyaabaha uu dhigo iyo sida uu shaqeeyo wariyaha halkan nagu soo buuqday aad iyo aad buu u mahadsan yahay midda labaad waxa weeye halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda magaranaysaay muslimiinta iyo weliba idaacadda v o e da anigu waxaan ahay macalin geohistoria ayaan ahay juqraafiya historyga ayaan dhigaa hadda waxaad joogtaa deegaanka kalabaydh oo dugsiga saread wax ka dhigaysaa baliga war
anigu waxaan ka soo baxay jaamacadda camuud ayaan ka soo baxay halkan aanu joognaana waxa weeye waa kalabaydh weeyi laascaanoodna kulley toole dee soddon kilomitr bay u jirtaa sida loogyahayba iskoolkuna halkaas ayuu ku yaalaa arday wanaagsanna waa ay dhigataa macalimiin kaloo wanaagsanna waa ay jiraan oo magaranaysaa ayaanu wada dhigno anigu se deegaan ahaan waxaan kasoo jeedaa magaalada boorame waxaana kasoo baxay jaamicadda camuud markaad jaamacadda dhammaystay oo aad dee halkan haddana ka shaqaynayso baliga waran waxyaabaha dee dhallinyar ahaan hadda kuu kordhay dhallinyarada kale jaamacadaha dhammaystay waxaa jirta dhallinyaro badan oo iyagu aan doonayn inay shaqeeyaan bal ka waran shaqadan maxaad ka siin karaysaa talo in meel kale la tago oo deegaankaagii ka baxsan waxbarasho ka dhigto bal ka waran horta waxa weeyi ilaahay baa mahadda iskale waxaan halkan u marin lahaa dhallinyarada meel kastoo ay iga dhagaysanayaan horta waxaa la yidhaahdaa xagga shaqada haddii aanu ka hadalno lama horaan horta waa caws jilaal baa la yidhaahdaa waddankaaga ayaa noocay doontaba shaqa ahaatee ama ha kuu yaraata ama ha kuu badnaadee kulle inaad ku qanacdo ayaa fiican marka dhallinyarada waxaan magaranaysaa ku boorin lahaa inay waddankooga magaranaysaayey ama waxa kala soo baxaan ama magaranaysaay dee dhallinyarada waxa u dhigaan oo de sida maanta anagu macalima nahay ha u noqdaane kulley toole in waddankii dib loogu noqdo ayaa loo baahan yahay waxaad baratana waddankii balka waran markii lagugu yidhi kalbeed baan rabaa inaad ka shaqayso oo macalin noqoto aragti guud nooc maabaa kuu soo baxdayna
run ahaantii horta kolley toole fikirka aan ka haystay ma garanaysaay halkan dadku qofku markuunan horta niman dhulmarin baa layidhi dhaayaala'a baa la ydhaahdaa dee kolkii hore wax fikir aanu kamaan haysanin laakiin markii aan imiday waxaan markaa arkay dad wanaagsan hey adoo magacaa ku bilaabaya bal iga waran waxbarashada iyo in meel kale wax laga dhigo iyo khibradda aad ka helaysaan oo kale
magacaygu waa cabdiraxiim diriye cabdi waxaana aad xagan uga mahadnaqaya magaranaysaa v o a oo had iyo jeer magaranaysaa aada loo shaqaysa waxbarashada intaa ka bacdi anugu waxaan ahay macalin waxaan wax ka dhigaa degmada kalabaydh gaar ahaan secondaryga kalabaydh kalabaydh secondary school sababta waxaynu ognahay magaranaysaa dhibaatooyinka ugu waaweyn oo soomaalida haysata waxa weeyaan waa ignorance waa jahliga jahliga ilana la dagaalamo oo haddaad dee boorama ka timaado meeshaa doontaa ka shaqayn kartaa sababta macalimiintu ma garanaysaa waa sida dhakhaatiirta bilaa xuduudda nactually aad usoo dhaweeyey ku tixgelinaya garanaya muhiimadda ma garanaysaa macalinka kuwa badan baan ka saarnay intaa iminka ma garanaysaa iskuulka dhigayay ilaa saddex lood baa ka baxay markaad fasaxyada halkaa ku laabataan dhallinyaradu waxyaabaha idin weydiiyaan jaamiciyiinta ama kuwaad jaamacadaha ka wada baxdeen ee hadda aan shaqahayn iyo meesha aad tagtaan waxyaabaha had iyo jeer ay idin weydiiyaan maxaa ka mid ah
horta had iyo jeer fasaxa waxaan ku laabanaa ma garanaysaa reerihii iyo boorama lagu laabtaa ardayda iskuulka waa la fasaxaa de kolley markaa ma garanaysaa aan laabano wax badan aan la weydiiya ma garanaysaa meesha aad tagteen waa meel nooceeya dad nooceeya gobolku waa gobolkaas sidaad ula qabsateen waxyaabaha ma garanaysaa xaqiiqdaa qofku markuu gurigiisa joogana waxaan oranaya ma garanaysaa waay aragnimo badan ma ma qabo dadka qaarkood baa kulley amin katra halkaas ka shaqeeya marka waxyaabaha ayna weydiiyaan waxaa kamid ah xagga nabadda lamber kow wax kale ku weydiinaya qiimaha waxbarashada iyo ma garanaysaa iyo sidaad uga shaqayn karta meelahaas adigoo kale booramaad wax ku baratay camuud baad ka baxday gobolka sool baad timid waad kasii tagto oo kalabaydh baad tagtay bal ka waran horta koley halkan waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada had iyo jeer waxay iska haabaysayiin fobia ama fikir ardayda ka qalintay jaamacadda waxay odhanayaan ma garanaysaa maadaama jaamacaddan ka baxay waa inaan shaqo aan ka helo meeshaan joogo taasay aaminsan yihiin hadday waayaan jas waxay odhanayan waddanka shaqa ma jirto jas waxay ku fikirayaan immigration ama tahriib marka anu waxaan ohan lahaa dee soomaali waa tahay qofku hadduu soomaali yahayna dee geyiga soomaaliyeed meeshuu ka shaqeeya waa gurigiis waa gurigiisa qofkii dabeecaddiida suula dhaqmay ku xidhan tahay marka waxaan oranlaa ma garanaysaa een dhallinyarada jaamacadaha ka qalin jabisay in lasoo xirxidha maaha shaqo meeshaad ka hesho aad ka shaqayn karto jas waa inaad ka shaqayso ardayda ka qalintay jaamacadaha ee iska fadhida in qof kastaaba ma garanaysaa uu shaqo raasado meeshuu ka heli karo meeshuu doonto ha noqoto uu shaqadaa ka galo dabadeedna ma garanaysaa dee wixii kalena way iska iman doonaan futureka mustaqbalka kuwaasina waxay ahaayeen mukhtaar maxamuud xaashe iyo cabdiraxiim diiriye cabdi oo ah dhallinyaro wax kusoo bartay jaamacadda camuud ee magaalada boramo oo macalimiin ka ah dugsiyo ku yaala kalabeyr oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada laascaanood waryaheena cabdikariim olol ayay u waramayeen haatana dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaan u jeedsanaynaa aynu ku wadanasanno codka fanaankii cabdiyare
dadka ruuxa kuu nugula niyadiisa kuu furay oo adig ku naawilay naxariisna ka filay nacab looma quure nacayb looma quure dadka ruuxa kuu nugul niyadiisa kugu qoray oo adig ku naawilay naxariisna ka filay nacab looma quure nafsigaygu yuu luud iyo naafa kaa dhigeen hoyhoy nafsigaygu yuu liic iyo naafa kaa dhigeen nafsigaygu yuu luud iyo naafa kaa dhigeen nafsigaygu yuu luud iyo naafa kaa dhigila nafsigaygu yuu liic iyo naafa kaa dhigila hoyhoy nafsigaygu yuu luud iyo naafa kaa dhigina adigoo nuskaygiyo ku qaba naftaydii sidii nacabka haydidin adigoo nuskaygiyo u qaba naftaydii sidi nacabka haydidin neecaw laquutiyo sida nafta ugu xidhay kelmad naara naara naara kelmad naara hay odhan kelmad naara naara kalmad naarahay odhan neecaw laquutiyo sida nafta ugu xidhay kelmad naara naara naara kelmad naarahay odhan kelmad naara naara naara dadka ruuxa kuu nool niyadiisa kugu nabay ee adiga nuuriyo nalifaya u tahay nalifaya u tahay nalifaya u tahay dadka ruuxa kuu nool niyadiisa kugu nabay ee adiga nuuriyo nalifaya u tahay nalifaya u tahay nalifaya u tahay ee nabar xanuuliyo kaa jiranitaaqada xanuuliyo kaa jiranitaaqada naxli laguma soore naxli laguma soore ee nabar xanuuliyo kaa jiranitaaqada ee nabar xanuuliyo kaa jiranitaaqada naxli laguma soore naxli laguma soore adigoo nuskaygiyo ku qaba naftaydii sidii nacabka haydidin adigoo nuskaygiyo ku qaba naftaydii sidii nacabka haydidin neecaw laquutiyo sida neefta ugu xidhay kelmad naara naara naara kelmad naara hay odhan kelmad naara naara naara kelmad naara hay odhan neecaw laquutiyo sida neefta ugu xidhay kelmad naara naara naara kelmad naara hay odhan kelmad naara naara naara codka macaan ee cabdiyaar aanu intaasi ku dhaafno markana waa ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal waxaa la dheelay kulmo ka tirsan champions leaguega guruubyada e ilaa iyo gruubka h ayaa kulamo xiise badan ay dheeleen kooxaha guruubyadaasi ku jira waxaana sidoo kale maanta dhexi doona kulamo kale haddaan idin dulmarno gruubka e naadiga sevilla ayaa bartigelisay naadiga maribor waxaana ay kaga adkaatay saddex gool iyo waxba spartik moscow waxa ay la ciyaartay naadiga liverpool oo ay markaasi ku kala tageen ciyaarta gool iyo gool naadiga kubadda cagta liverpool ayaa daqiiqadii delabaatanaad waxaa gool ka dhaliyay ciyaaryahan fernando waxaase u barbareeyey naadiga liverpool ciyaaryahanka philip cotinho oo kow iyo soddon daqiiqadii markii maraysay goolka u dhaliyey naadigaasi manchester city ayaa laba gool waxbaa ku dirtay naadiga shakhtar dunesk kevin debroyn iyo raxiim starlin ayaa labada gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta city waxaase ciyaaryahanka sergio aguero uu ka khasaariyey goolkulaad rigooraha ahayd naadiga monaco waxa ay guuldaro xanuun badan oo gurigeeda ah weliba kala kulantay naadiga f c borto waxaana looga awuudroonaaday saddex gool iyo waxba naadiga apwal waxa ay la dheeshay naadiga tottenham hosber waxaana looga awuudroonaaday saddex gool iyo waxba tottenham saddexda gool waxaa u dhaliyey harry kane oo isagu saddex leeg ka dhaliyey kulanka ka dhacay gegada new g s p stadium hayeeshee kulanka xiisaha badan ee la sugayay wuxuu ahaa naadiga brusha dudmond oo gegadeeda ku martigelisay naadiga real madrid real madrid ayaa waxa ay guul muhiim ka gaartay naadigaasi brusha dudmond oo ay kaga adkaatay saddex gool iyo gool daqiiqadii sideed tobanaad ciyaaryahan gareth bell ayaa goolka koowaad naadiga real u dhaliyey waxaase daqiiqadii kontonaad markii laisku soo laabtay qaybtii dambe ciyaarta ciyaaryahan cristian ronaldo oo u dhaliyey goolka labaad ee naadiga kubadda cagta real madrid pierre emrik abumeyang ayaa daqiiqadii konton iyo afaraad u dhaliyey goolka keliya ee naadiga kubadda cagta brusha dudmond ay dhalisay waxaase daqiiqadii siddeetanaad ku soo gebagabeeyey ciyaarta oo saddex gool iyo gool ka dhigay ciyaaryahan ronaldo mar kale kulmada maanta dhici doona gruubka ee naadiga basel waxay la dheli doontaa naadiga benfica c s k moscow waxay la dheli doontaa naadiga manchester united anderlecht iyo celtic ayaa ballansan kulan xiise badan wuxuu yahay b s g iyo bayan munich waxaa naga xasuusina dhegaystayaal in ciyaaryahanada angel di maria iyo sidoo kale naymar oo dhaawaca dhowaantan soo gaaray ay dib ugu soo laabteen kooxda loona magacaabay ciyaartooyda ka hortagi doontaa naadiga bayan munich kharaabaq f k waxay la dheli doontaa naadiga rome chelsea waxay u socdaal doontaa naadiga atletco madrid juventus iyo olombiacos ayaa sidoo kale wada ballansan naadiga barcelona waxay la dhelan doontaa naadiga sporting dhegeystayaal xubinta ciyaaran halkaas aynoo joogto
ciyaarihii jamaal axmed cismaan aanu intaasi ku dhaafno markana inagoo gabagabadii idaacadeena kusii soconno xuseen barro dhinacayga fadhiyaan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa xuseen mahadsanid falastiin wararka ka imanaya magaalada cadaado ee maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya inay halkaasi soo gaadheen xildhibaano ka tirsan labada aqale baarlamaanka soomaaliya oo isku dayaya in ay xaliyaan khilaafaadka siyaasadeed ee halkaasi ka jira maalintii shalay ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug waxay sheegeen inay xilkii ka qaadeen madaxweynihii maamulkaasi axmed ducaali geelle xaaf waxaana arrintaasi gaashaanka ku dhuftay taageerayaasha madaxweynaha maamulka xildhibaanada maanta tegay cadaado ayaa la kulmay dhinacyada ku kala aragti duwan siyaasadda dhinaca kalena toogasho ayaa maanta ka dhacday magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana la sheegay in ay ku dhinteen laba qof oo rayida faahfaahinta dhacdadan idaacadaha soo socda ayaad iyadana ku maqli doontaan xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka jim mats ayaa booqasho aan hore loosii shaacin ku gaadhay dalka afghanistan booqashadan ayaa ah tiisii ugu horreysay oo afghanistan ku tego tan iyo markii uu aqalka cad soo saaray qorshaha cusub ee loogu talagalay dagaalka afghanistan booqashadan ayaa qayb ka ah safarkiisa koonfurta qaaradda asia isagoo hore usii maray dalka indiya qorshaha cusub ee madaxweyne donald trump uu bishii hore shaaca ka qaaday ayaa waxaa qayb ka ah in dalalka deriska la afghanistan sida indiya oo kale laga qaybgeliyo dagaalka lagula jiro kooxda taalibaan
mahadsaned xuseen markana dhinacii heesaha aamino faarax heestii hawaawi ayaan idiin soo qabanaynaa
heeskaasi hawaawi iyo codka fanaanada aamino faarax ayaan kusoo gabagabanaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
noqdo maanta maantana guushaan had